amarrada ku saabsan meelaha aadan aadi karin toddoba waa inaadan ku noolayn ee isla cinwaan qofka la ammaan geliyey ama b meel kasta oo lagu xusay amarka tusaale ahaan haddii aad ku noolayd cinwaankan aadna u baahan tahay inaad ka qaadato alaabtaadii waxaad ka dalban kartaa maxkamadda amar aad ku hesho alaabtaadii kaas oo loogu yeero amarka dibihelidda alaabtaadii ama waxaad la xidhiiri kartaa booliiska siddeed waa inaadan aadin ee meel kasta oo qofka la ammaangeliyey ku nool yahay ama b meel kasta oo qofkaas ka shaqeeyo ama c meel kasta oo amarka ku qoran tusaale laguma oggola inaad aaddo xuduudaha goobahaas haddii aad ku noolayd cinwaankan aadna u baahan tahay alaabtaadii waxaad ka dalban kartaa maxkamadda amarka dibihelidda alaabtaadii ama waxaad la xidhiiri kartaa booliiska sagaal waxaa waajiba inaadan dhaafin inta mitir oo lagu xusay amarka ee meel kasta oo qofka la ammaangeliyo ku nool yahay ama b meel kasta oo ay ka shaqeeyaan ama c meel kasta oo ku jirta liiska amarka tusaale ahaan laguma oggola inaad dhaafto boqol mitir xadka goobahaas haddii aad ku noolayd cinwaankan aadna u baahan tahay alaabtaadii waxaad ka dalban kartaa maxkamadda amarka dibihelidda alaabtaadii ama waxaad la xidhiiri kartaa booliiska